bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay saddexda bisha julaay sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiga wardheer oo dhan wararka naga soo gaarayaa qayba ka mid a gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay isaga baxeen iyo amisomba deegaanka lagu magacaabo torotorow oo dhaca gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha deegaankaasi ee torotorow ayaa u sheegay warbaahinta inaysan garanaynin sababaha rasmiga ee ka dambeeyey bixitaanka ciidamada amisom ee deegaankaasi asigoo sidoo kale sheegay in wax wada shaqayn aysan kala dhexaynin saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa maamulka deegaankaasi sida uu sheegay inta badanna waxaan ka warhelnaas uu yidhi in ay baxayaan ama ay rarayaan gawaaridooda taasoo cidna aysan waxba ka weydi karin halka ay ku jeedaan iyo goobta ay u socdaanba gudoomiyaha deegaanka torotoro ayaa sidoo kale tilmaamay in deegaanka xaaladiisu haatan ay tahay mid aan wanaagsaneyn xilli sidoo kale deegaankaasi meela aan ka fogeyn ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab se ciidamo ka tirsan kuwaasoo mar walba haminaya inay gacanta ku dhigeen deegaanada ay ka baxaan ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda iyo sidoo kale weeraro ku dhuf oo ka dhaqaaqa oo inta badan lagu qaado fariisimaha ciidamada amisom ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose
maaha halka yahay iyo markaas istixdaar soo maaha hadda waxaad arkaysaa iyagoo guudo oo socdo baabuurta horena maad arkaysaa marka yaad la hadlaysaa markilaad la hadlaysa mada madaxdooda ma amartay dowladda federaalka ma amartay hade aniga waa waa waxaan la yaabanaya yaabay ama kaagaa la yaabanayo hade meesha waa say halkan loo rabo iyo say dowladuna sama naqaan hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli sidoo kale qayba ka mida gobolka shabeellaha hoose ay isaga baxeen ciidamadii dowladda iyo kuwii midowda afrika waxaana goobaha laga baxay ka mid a deegaanka tiyoglo iyo sidoo kale qoryoole iyo goobo kaloo dhowr ah oo ku dhowdhow kuwaas oo hore ay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay banneeyeen ciidamada deegaanka leega oo dhowaan uu ka dhacay weerar lagu qaaday ciidamada amisom oo dib ay ugu laabteen ayadoo aan la garanayn ujeedka dhabta ah ee ka dambaysa kabixitaankooda balse warar la helaya ee maamulka gobolka laga helaya ayaa sheegaya in looga baxay arrimo amni awgood sida in meesha looga tegay miinooyin iyo waxyaabaha qarxa oo ay geliyeen al-shabaab dowladda federaalka ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in ay weerar ka fulisay gobolka shabeellaha hoose kaasoo loogu argudayay weerarkii dhowaan ay ururka al-shabaab ku qaadeen deegaanka lego oo lagu laayay ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in khasaaro xoogle loogu geystay ciidamadii ka tirsanaa al-shabaab goob la sheegay inay ugu dabaaldegayeen xoogaagii hubka iyo saanada ay ka heleen weerarkii ay ku qaadeen leego ee ciidamada midowda afrika ee amisom ee ay ku geeriyoodeen kuwa kor u dhaafaya ilaa iyo toddobaatan askari oo ka tirsan ciidamada midowda afrika iyo kuwa dhaawacyo ah sida la sheegay waxaana haatan uu sheegaya wasiirka warfaafinta in weerarkaasi ay ku dileen dad kor u dhaafaya ama ciidamo ka tirsanaa al-shabaab oo kor u dhaafaya ilaa iyo boqol iyo afartan waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay ka qabsadeen ama ay burburiyeen saanad militari oo halkaasi u tiilay oo qayb ay ka aheeday tii dhowaan ay ka qaateen leego
ciidamada amisom aad iyo aad baan loogu ciqaabi doonaa ogeennina waa la ciqaabay iyagoo waxoogaadii gaadiidkii iyo hubkiira ay meesha ka heleen iyagoo ku dabaaldegayaa la duqeeyey waxaana dhihi karaa boqolkiiba sideetan waa la baabiiyey hubkiina watay waa dad la soo khalday dadku hadduusan hadduusan naf ka naxayn naftiisa ka naxayn oo nafta bini aadanka kale ka naxayn qaabka loola dhaqmayo waa qaab ka duwan ka biniaadanka caadi yacni ilaa boqol iyo konton qof baa kaga dhintay meesha iyaga boqol iyo konton qof oo al-shabaaba wax gaadhiyey iyo wax ciidamadii difaaca ku jira kusoo yaacayey ay dileen ilaa boqol iyo konton qof baa kaga dhintay hase xilli way qabsadeen meeshii sida loo marka waa waa ficil bahalnimo ah oo lagu baabiinayo shabaabkii soomaaliyeed dhalinyartii soomaaliyeed dad haldan oo maskaxdooda ay ay dhaawacan tahay hadalka wasiirka warfaafinta ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddo kooban ay kasoo wareegatay weerarkii leega al-shabaab ay ku qaadeen iyadoona mas-uuliyiin u hadashay al-shabaab ay sheegeen inay sii kordhi doonaan weerarada ay ku hayaan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale deegaanada ay haatan ku sugan yihiin ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya laba iyo toban ruux ayaa lasoo sheegayaa inay ku dhimatay dagaal ka dhacay gudaha gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada mandheera dagaalka ayaa la sheegay inuu yahay mid u dhexeeya laba maleeshiya oo laba maleeshiya beeleed oo ku wada dhaqan gobolkaasi dagaaladan ay ku nafwaayeen ilaa iyo laba iyo tobanka ruux ayaa sidoo kale waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale ay jiraan dhaawacyo ka badan intaasi oo soo gaaray dadka deegaanka waxaana deegaanka lagu dagaalamay oo la sheegay in lagu magacaabo alcarabi uu yahay deegaan ay in muddo ah labadan maleeshiya horey ka ugu dagaalami jireen wararkii ugu dambeeya laga helaya gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya gaar ahaan magaalada madheera ayaa tilmaamaya haatan xaaladdu inay u muuqanayso mid ka yara degan inkastoo dagaalada la filayo in saacad waliba ay ka dhici karaan deegaankaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer baarlamaanka soomaaliya xubno ka tirsanna waxay aad u cabaareeyeen xiriggii dhowaan loogu geystay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo axmed xuseen qayba ka mid ah maamulka somalilan xildhibaanada caasho kees caasho koos oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ku eedeysay maamulka somalilan xiriga xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo somalilan ay sheegtay in si qarsoodi ah uu ku soo galay deegaanadooda waxaana xildhibaanka lagu magacaabaya axmed xuseen haatan uu ku xiran yahay xabsi ku yaala qaybo ka mid a maamulka somalilan gaar ahaan gobolka togdheer ee maamulka somalilan waxayna ugu baaqday siyaasiyiinta shacabka qaybahooda kala duwan ee kasoo jeeda gobolkaasi inay ka dhiidhiyaan xerigga xadgudubka ee lagu geystay xildhibaanka soomaaliyeed gudaha deegaanada somalilan
tahay xadiga loo geystay xildhibaan axmed xuseen xasan oo ku magac dheeraa sitiin waa muwaadin soomaaliyeed oo u dhashay gobolka lagu xidhayo awdal waana arrin aad iyo aad u fool waxaan leeyahay shacabka ku nool gobolka awdal arrintan waa inay ka dhiidhiyaan waa in la soo daayaa suruur la-aan loo soo daayaa xildhibaan axmed xuseen xasan ilaa way khaldan tahay way khaldan tahay waxayna ku socdaan jidkii ay dadkii horeba ku hugoodeen bay ku socdaan waxaan leenahay dowladda waa inay shuruurla-aan kusii daysaa xildhibaan axmed xuseen xasan wasiirahoodaa yimaada waxgarabkoodaa yimaada dalka soomaaliya ma kala xidxidna duubada ummadda soomaaliyeedna waa muqadis waa in shuruurla-aan lagu sii daaya xildhibaan somalilan ayaa hore ugu mamnuucday dadka siyaasad ahaan ku mowqifa dowladda federaalk ee soomaaliya inay gaaraan deegaanada maamulkooda ayagoona tilmaamay in cid alaaliya ciddii ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ama dowladda federaalk ee soo gaarta maamulka somalilan ay mari doonaan ciqaab kala duwan sida ay maamulkaasi ku dhawaaqeen culimaabudiinka ahlu sunna wal-jamaaca ee ka arrimiya degmada dhuusamareeb iyo guraacelna waxay sheegeen in maanta oo jimco ee salaada jimcaha kadib ay dooro doonaan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi dhowaan loogu dhawaaqay gudaha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya mid ka mid ah siyaasiyiinta ama culimaabudiinka ahlusunna wal-jamaaca ee dhanka ciidamada ayaa waxa uu sheegay in salaada jimcaha kadib loo madalsan yahay inay ka dhacdo gudaha dhuusamareeb doorashada lagu baratamaya xilka madaxweyne ku-xigeenka iyadoona maalmo ka hor lagu doortay magaaladaasi madaxweynaha maamulka culimaabudiinka ahlusunna garwadeenka ay ka tahay ee gobolada dhexe oo lagu magacaabo sheekh shaacir ahlusunna waxay hore madaxweyne ugu doorantay sheekh axmed shaakir oo ka mid ahaa culimaabudiinka ahlusunna ahaana qaybta hogaanka ee culimmadaasi iyadoona haatan loo madalsan yahay in madaxweyne ku-xigeenka maanta oo jimca ee salaada kadib lagu doorto gudaha degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe lamana oga halka iyo goobta uu ka arrimi doono maamulkan haatan ay ahlusunna ka yagleelayso degmada dhuusamareeb xilli maamul loogu talagalay gobolada dhexena uu ka soconayo gudaha gobolka galgaduud gaar ahaan cadaado iyadoona maalinta beriha oo taariikhda ay ku astaysan tahay afarta bisha julaay loo madalsan yahay in loogu doorto halkaasi madaxweynaha maamulkaasi iyo ku-xigeenkaba dowladda maraykankana waxay ka dhawaajisay in weli aysan baabi'in awooddii ururka al-shabaab ee xilli bisha ramadaan al-shabaab ay kordhiyeen weerarada ay ku qaadayaan fariisimada ciidamada amisom iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay weli mid taagan awooddii ururka al-shabaab iyadoo ammaantay howlgallada ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda ay ka wadan qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya haddana dowladda ayaa dowladda maraykanka ayaan meesha ka saarin khatarta ururka al-shabaab ka imaan karta xilli qaybo ka mid a gudaha dalka gaar ahaan gobollada koonfureedna maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen weeraro ku dhufo ka dhaqaaq oo al-shabaab ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ka tirsan taliyaha dowladda maraykanka u qaabilsan afrika ayaa waxa uu sheegay in ay tahay mid mar walba ay ka taxadirayaan khatarta ururkaasi weli uu leeyahay ayadoo howlgallo ay ka soconayaan gudaha waddanka soomaaliya kuwaasoo u sheegay haatan inay yihiin ama ay ku soconayaan sidii loogu talagalay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya warka halkan idinkala socodsiinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale warkan warka xiga dib ugu kulmayno waa amiin oo idin leh sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh